barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhammaantiinba waa axad afar iyo tobanka bisha may sannadka labada kun iyo toddoba iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan idiin hayno dhegaystayaal waxaa ka mid ah barnaamijkii hibada iyo hal abuurka
xoolihii markay tageen oo badda ka aadeen maatadii soo hadhay maatadii dhabardhaan meella way ku gaari weyday biyola'aan iyo haraad baa dhacday halkan baan iska qotay ceelkii hadda waan ka dhaansannaa waatan biyihii anaa gacantayda ku qoday gabdhahana waxaan odhan jiray iga jiida kasare iga jiida markii uu halkaa tegey sidii baanu kaga keennay biyaha waynu ku cabnaa dad kalea nala dhaansada hadda oo deegaanka
sidoo kalena dhinacii heesaha ayaana idinku haynaa barnaamijkeenna
marka hore murwa'aatiyo masaawaadka faraaxiyo mixibada arriya aanqale wa mid lagu yaqaana cishqii ku maleegtana mala'aantabamawa sidoo kale xubintii ciyaaraha ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka dowladda kuuriyada waqooyi ayaa maanta oo axad ah tijaabisay gantaal kuwa ridada dheer ah oo gaari kara ilaa iyo afar kun iyo shan boqol oo kilomitir aqalka cad ee looga taliyo maraykanka ayaa ugu baaqay dhammaan dalalka inay kuuriyada waqooyi saaraan cunaqabatayn adag goor sii horreysay oo maanta ah dowladaha jabaan iyo kuuriyada koofureed ayaa si kulul u cambaareeyey gantaalka ay kuuriyada waqooyi riday waxay tallaabadaasi ku tilmaameen mid handadaad ku ah gobolka islamarkaana ku xadgudbaysa qaraarkii qaramada midoobey ee barnaamijka hubka kuuriyada waqooyi ra-iisul wasaaraha jabaan shinso abi ayaa ku amray dowladdiisa inay heegan gasho shiinaha ayaa ku baaqay xasilooni si looga hortago xaaladda sii kacaysa ee gobolka halka ruushka uu sheegay inuu ka walaacsan yahay gantaalka cusub ee ay riday dowladda kuuriyada waqooyi
waxaa dunida ku sii faafaya weerarada lagu jabsanayo kombyuutarada taas oo ilaa haatan kooxda weerarka geysatay ay jabsadeen tobannaan kun oo kombyuutaro ah oo ku kala yaalla dalal badan oo caalamka ah dhammaan kombyuutarada la jabsaday ayaa isxidhaya taas oo ay adag tahay in la isticmaalo ilaa lacag madax furasho ah la siiyo kooxda weerarka geysatay khubarada aqoonta u leh ammaanka kombyuutarada ayaa sheegay in kombyuutarada gaarka loo leeyahay ee barnaamijyada ku jira ay yihiin kuwii ugu dambeeyey inay ka badbaadi karaan weeraradan talooyinka loo soo jeediyey kombyuutarada la weeraray ama shirkadaha iska leh ayaa ah in ay lacagta madax furashada ah ee gaadhaysa ilaa saddexda boqol ee dollar aanay ku bixinin hanaan lacageedka bitcon taas oo ah nidaam lacageed oo dijitaal ah oo ka kooban xarfo iyo lambaro waxaana adag in la tix raaco cidda isticmaalaysa lacagtaasi
duhur wanaagsan dhegeystayaal warkaasi wuxuu idinkaga imaanayay v o a washington markaana dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka toddobaadkan waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa sahre ciidla nuur
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal barnaamijka hibada iyo halabuurka ee toddobaadkan waxaan idinku hayaa lamaana isqaba oo ku nool gobolka sool oo ku guulaystay inay keligood qodaan ceel ay dad badani maanta ka cabbaan oo ay ka qodeen deegaanka carooley oo ku yaala gobolkaasi sool kale waxaan barnaamijka idiinku hayaa gabadh dhallinyaro ah oo ka shaqaysa dhismaha waddada isku xidha hubyo iyo wisil oo ka tirsan gobolka mudug aynu ku horrayna ee gobolka sool wuxuu ka mid ahaa meelihii abaarta ba'ani saamaysay sannadihii ugu dambeeyey marar badan ayaynu wararka ku maqalay biyola'aan halis gelisay dadka iyo xoolaha ku nool deegaanadaasi dad badan ayay xoolahoodii ka baxeen kuwo kalena waxa ay u hayaameen deegaano fogfog si ay u helaan baad iyo biyo bal haddaba ka waran haddii nin ka mida dadka deegaanada gobolka sool ka tirsani isaga iyo xaaskiisa oo keliyihii ay qodeen ceel maanta ay dad badani ka cabbaan warbixintaasi oo faahfaahsan waxaa inoo haya wariyaha v o eda ee gobolka sool cabdikariim olol waxaa dhowaantani aan la kulmay nuur axmed maxamed oo ku magac dheer abwaantooshle oo ka mid a abwaanada gobolka sool abwaanka ayaa iga warramay inuu ceel gacantiisa ku qotay kaasoo ay ka caawinaysay xaaskiisa abwaanka ayaan waxaa kula kulmay deegaanka carruulay ee gobolka sool abwaanka ayaa ii sheegay inay ceelkanu ay u qoteen sidai ay harraadka iyo biyola'aanta goobo fara badan oo gobolka sool ka jirta ay uga badbaadi lahaayeen abwaantooshlaa la yidhahdaa aniga reerkaygii waa kan halkan u degan yahay waxaan ku doortay meeshan xoolihii markay tageen oo badda ka aadeen maatadii soo hadhay maatadii dhabardhaan meella way ku gaari weyday biyola'aan iyo haraad baa dhacday halkan baan iska qotay halkan aan ku furay dejiyey halkanna biyaan ka qoday anigoo bilaabay oo markaa isle waar ma wadi karaysaa ayaa waxa ii yimi xubin qurba jooga oo dhulka indhaindhaynayey cabdiraxmaan cabdixakiin axmed xirsi wuxuu yidhi dadaal gaari doontid wad dadaal waad gaadhaysaa biyaha way kugu dhow yihiin ceelkii hadda waan ka dhaansanaa waatan biyihii anaa gacantayda ku qoday gabdhahana waxaan odhan jiray iga jiida kasare iga jiida markii halkaa tegey sidii baanu kaga keenay biyaha waanu ku cabnaa dad kalaa nala dhaansada hadda oo deegaanka waxaan wuxuu u baahan yahay si aan carruurta ugu daadanin in la yar dhiso oo la yar daboolo oo ammaankiisa maaragtay tamar uma hayo inaan daboolo oo waan qodi karaa laakiin ma dabooli karo wuxuu u baahan yahay sibiri iyo ma garanaysaa wax lacag la soo siiyo marka markii hore aad imanaysay waxay ahayd meel banaankaas meel meel banaankaasoo kalaa bay ahayd gurigii waa kan waa ku muuqdaan aqaladii intay u jirto waxaan idhi halkan ka fog kama soo dhaansan karaan dadka dumarku kama soo dhaansan karaan carruurtu biyaha kama soo jiidi karto halkaa hoos biyo ka raadi waa inaad hoos biyo ka raadisaa sabarad baan qaatay halkaas baan ku dhuftay sahan kale ma lahayn maya wax biyaa ay leedahay waa aragtan waa dhulkaa wey adag aday kasta habeen iyo maalin waan garaacayey habeen iyo maalin waan garaacayey waan ka gaadhay waxaan leeyahay oo u baahanahay in dadku meel kasta in laga heli karo wixii laga baadi doono taas baa muujinaysa marka adiga hadda waxaad u baahantay in bam yar laguu saaro oo caruurta ay kaga dhaansadaan laguna dhiso lasoo xiro intaasaan u baahanahay intaasaan u baahanahay in layar daboolo bam yar lay saaro xataa halkan waa aragtaa beerta halkan waa aragtaa waxaan ku talagalay inaan xoogaagii beertii u yar sameeyo waa anigan u habeeyey oo waa kan qalabkeedii anigan halkan ugu talagalay inaan ugu beero yaanyada iyo sida ma garanaysaa waxyaabaha aan dee qaban karo motoorkii baan bamkii baan u baahnahay iyo in ma garanaysaa ceelka ammaankiisa iyo carruurtii laga yar maaragtay ammaan laga dhigo sidaas baan ceelkaas hawshiisa ku galay yaa kula qodji waxay la qodi jiray waa kuwa kan farxiya oo kale xaaskayga farxiya cali maxamed bal ka warran ceelkanaad qodateen adiyo xaajigaagu aad ka warran markii hore maxaad moodayseenna marka hore banaankaasoo kale ahayd oo cadoo annaga adda iska isnidhi biyaad ka helaysaa noqota markaan harraadnay haye badna haddaan noqoto nade ilaahay waa naga siiye biyo haye waanu ka cabnaa haye naloo hagaajiyana waanu rabnaa marka ga- markii hore maxaad ka aaminsaneed adigu waxaas le Iyo waa banaan waxaan islaa marka hore dhaqa dhagxaad bay ahayd oo biyaba laga heli maayo haye dee marka dambena ilaahay waa naga siiye markaanu isku hawshoonay oo da iska qodanay saa marka waxaan rabnaa in naloo hagaajiyo hadda waxa marka carruurtii baad uga baqaysaan dee inuu ku aa dhacaano carruurta waanu ka ilaalina habeen iyo maalin waanu ka ilaalinaa afsaaradaasay leeyihiin unu saarnaa biraha iyo jeengadaha marka sidee baad u qodi jirtay biyaha waxaad jiidi jirtay adigu iyo ka jiid Dawliska.
dawliska looqada dhagaxa iyo dhagaxa iyo sheekada abwaankan ayaa waxay noqotay mid ay si weyn u xiiseeyaan dadka xoolodhaqatada ah ee degan qaar ka mida deegaanada gobolka sool Ah, sidoo kale abwaan toosle ayaa waxa uu ka gabiyaa gabayada tahriibka xaalufka deegaanka iyo dhibaatooyinka soo gaadha deegaanka iyo dhallinyarada waxyaabaha ku khasba deeyartii hayaantoo tagtoo dooyahaa guray labadii daraa baa qabsaday duqiya waayeel dabayaaqadii soo hadhaa dubatay geedkii dalanbaabigiiba iyana dhuxul dan moodeen dabbaa leefay doodiyo kob iyo meel durin ahayd damalkii iyo galoolkii idlaa daadsanaan jiray deeradii cawshii deeradii cawshii badnayd dalow biciidkii duurjoog waxaad garanaysaan dabargo weeyaan dawiciyo dhurwaa baa ku hadhay diirta xoolaha dayrtiiyo gugiyo onkoday dalag ma saaraan darariyo ogbaatoonna male roob kastooda ah qashin badaha lagu daadiyey baa dhaliyey daacuun dawa aan lahayn jeekin baa keentay daanada qurba joogga dabadow ardaraasadii iyo maalgelin cilmigii waad la durugteen waa hagaag intaasi aynu kaga nimaadna sheekadii dhex martay abwaan nuur axmed maxamed oo ku magac dheer abwaan tooshle iyo wariyaha v o eda cabdikariin olol sheekadaana waxaynu ka baran karnaa haddii dadku isku tashado inuu wax badan qabsan karo geesta kalena waxaa dhowaanahan badhisma ka socday jidka isku xidho deegaanada hobyo iyo wisiil oo ka tirsan gobolka mudug waxaa dhismaha waddadaasi ka shaqeeya rag tiro badan oo qaarba ay shaqa gooniya gacanta ku hayaan balse waxaa ku jirta gabadh wada ka ah amaba dirawalka ah sida qofba u yaqaano mid ka mida cagafcagafyada amaba ruulada waaweyn oo ah baabuurta burburiya dhagxaanta ama carakaawada waddooyinka lagu dhiso shaqadaasi oo aanay soomaaliya dumarku qaban ayay gabadhaasi ku dhiiratay weliba waxay sheegaysaa inay shaqayso saacado aad u tiro badan waxaa soo waraystay wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalin isxaaq aan idinku wareejiyo kafeeye cali axmed waa gabar dhallinyaro ah waxa ay baratay wadista gawaarida waaweyn gaar ahaan ruullada taasi oo loo adeegsada ka shaqaynta dhismaha waddooyinka waxa ay hadda ka shaqaysaa dhisidda waddada xidhiidhisa wisiil iyo hobyo oo soddonkii kilomitir ee ugu horreysay lasoo gebagabeeyey v o eda ayay uga warantay sababta ay u baratay birta culus iyada oo haween ah
maasha alla waxaan waxaan ku bartay shaqada waxaan bilaabay dhowaan adigu muddo haf sanaan ka shaqaynahayay waxaan waxaan ku doortay dalkayga inaan waxu qabto ulada waxay u kallifay dalkayga dayacaan ayaan arkay sidaas darteed ayaan wax inaan u barto jawaabkeed u sameeyey waxaan u jeclaaday maadaama ay ka saaxdeen gabdhihii ugu horreeyey inaan nimankayga aanu ka seexan culays kasta ugu qabatana dalkayga ay tahay waxaan ka shaqaynayo kafeeye ayaa sharaxaysa ruullada waxa ay qabata ama loo adeegsado dirta culus dirta culus bay ku jirtaan waa cadaf badhamay leedahay seelada leedahay cadafta un kala waay sababtaan u bartaa waxay tahay qolo oo gob la yidhaahda oo walaalahana waxay bilaabeen inay dalka digudhis u sameeyaan dabadeed waa la shaqeeyey markii aan la shaqeeyey waxaan ku iri dirtaan aniga ayaa baranahaya oo ka shaqaynaya dalka wax uga qabanaya sidaasaa marka iskugu taxliisiye inaan bartay ilaa wax laisku taxliisiyo lama barteen inkastoo wadista ruullada ay tahay mid aan horay loogu baran dumarka soomaalida iyo ku shaqaynteeda haddana kafeeye ayaa ku faraxsan in ay barato wadista birta culus waxa ay sidoo kale faahfaahinaysaa wakhtiga ay shaqayso
shaqada aan qabtaa waxay tahay rullo unbaa ka shaqeeyaa waddaday ku garaacdaa waxaan galaa laba iyo tobanka subaxnimo waxaan ka degaa lixda duhurnimo dabadeed waxaan galaa sagaalka waxay istaagtaa koob iyo tobanka iyo barka wax oo ilaaba igu haysan ma jirto oo dalkaygii laba kilomitran si saxa ugu laalaabtaa lixda saac oo hore gelinka hore ah hal kilomitr ayaan leeyahay gelinka dambena garaaciddu bal noo sharax maxay tahay garaacidda
garaacidan waxaa rakaawada iyo shayga dhulka lagu fogo gareedarka kala bixisay gareedada shisheeye gareedarka ay kala tagtay kabacdii ayay rulladu garaacdaa oo sintaa shan iyo toban sentimitir inti kasii ilaa labaatan sentimitir sidii intii aad garaac u yahay ku shaqaynta ruulada waa howl culus waxaana inta badan deegaanada soomaalida wada dhallinyarada ragga ah hase ahaatee kafeeye ayaa noqotay gabadhii ugu horreysay ee gobolka mudug barata wadista ruulada waxa ay hablaha kale ugu gacan haatinaysaa inay bartaan birta culus si ay ugu shaqaystaan
waa riseynaya si weyn boqolkiiba boqol waa riseynaya inay taageeraan haddayna ila taagan yihiin inaan waa kuwana waa baraa wili waxbaa u dhiman laakiin tababarkii baa weli u socdaa oo barashada birta culus haye ilaa imise oo kale
saddex bilood baan baraa oo reeisreeda iyo reedawaan iyo reebeed isku jira reedawaal maasha allah bay marhayaan magdhowna ilaahay guudnimo udhigo oo goo ay ku shaqeeyaan ayaguna riseynayaan waxaan ugu baaqi lahaa gabdhaha soomaaliyeed meel walba ay joogaan inay dalkooda u shaqeeyaan ay wixii ay qaban karaan karaankooda anugu ma dhahay bir ilaa ilaa dadka laakiin intii aan jeclahay qof walba waxbay jeceshahay laakiin anugu waan jeclahay wixii dalka u shaqeynaya wixii birta culus waa kusoo dhaweynaya wixii garanaya waa tahay haweenkii mar hadday cagafcagafyada kaxaynayaan ay waddooyinka dhisayaan haatan howluuma harhsana ayaan filayaa dhalinyarka kocotoosa dhidibkii xargaha goosta dhiidhiyay sidii goosha sidii galowga dhiilooda dhacaadiidku waa daale dhawrtada ka weynaada muruqiina dheefaysta dhidibkiina maaraysta dhambaalkaygu waa baaqe deftiisu waa guule dhoolkiyo hilaaciisa boqoshiyo aqoontiina bad ka soo dhigo keena hoy dhaliyaroy dhaliyaroy toosa si waliba sii dhaanteeye ilaa waadu dhalateene dhaxalkiini bayaane dhulka hooyo soo aada qaleecada ka jira beesha
waxaa dhegaystayaal intaasi nagaga eg barnaamijkii hibada iyo halabuurka ee toddobaadkan mar kale intaynu kulmayno waxaan dhankayga idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
aad bay u mahadsan tahay sahre ciidle nuur oo inala socodsiinaysay xubintaasi barnaamijkii hibada iyo hal abuurka waa alaaba maalin kasta oo axad aad ka dhagaysataan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta dhinacii heesa ayaa gordhow inagu soo maqan laakiin marka hore bal nuur xasan nuur oo dhinacayga midig fadhiya aan ka codsado qodob iyo laba ka mid a dhinacii ciyaaraha mahadsanid ismaaciil haddii aan ku horeyno horyaalka premier leaga ingiriiska shalay iyo xalay kulamo ayaa dhacay kooxda manchester city ayaa u muuqatay inay xidhatay booska saddexaad markii ay saddex laba gool iyo gool ku garaacday kooxda lester bournemouth ayaa iyana laba gool iyo gool ku dubatay kooxda banley arsenalna waxay afar gool iyo gool ku dharbaaxday kooxda stoke waxaana hadda ay hal dhibic oo keliya usoo jirsatay kaalinta afraad oo ay ku jirto kooxda liverpool inkasta oo liverpool uu kulan u harsan yahay swansina waxay laba gool iyo eber ku garaacday kooxda sunderland middlesbrough waxaa ka badisay southampton oo dirtay laba gool iyo gool goordha waxaa bilaaban doona kulan dhex mari doona crystal palace iyo hal city galabtana waxaa is arki doona kooxaha westham iyo liverpool halka caawa fiidkii ay tottenham gurigeeda ku martigelin doonto kooxda manchester united dhinaca seeriya-ada talyaaniga laba kulan ayaa xalay dhacay kooxda atlanta ayaa lix iyo labaatan sano kadib waxa ay ka ciyaari doontaa ama ay u gudubtay tartamada yurub xalay ayay kooxda ac milan barbardhac gool iyo gool ah ay wada galeen waxaana atlanta ay mid noqon doontaa labada kooxood ee talyaaniga u matali doona xilli ciyaareedka soo socda koobka yuruba league laziyo waxaa ka bidisay fiorentino oo dirtay saddex gool iyo laba gool hase yeeshee lazio waxa ay mar hore xaqiijisay in ay ku jirto ama ay xiratay booska afraad iyada oo u gudbi doonta ama ka mid noqon doona kooxaha ka ciyaari doona xilli ciyaareedka soo aadan koobka yuruba league dhinaca kalena kooxda yuventus ayaa waxa ay noqon doontaa kooxda hana doonta horyaalka talyaaniga haddii ay caawa barbaro ama ay ka badiso kooxda roma yuve waxay u baahan tahay hal dhibic oo keliya si ay ugu guulaysato horyaalka hase yeeshee roma ayaa waxaay u muuqataa koox aada u awood badan kadib markii ay toddobaadkii hore afar gool kusoo garaacday kooxda a c milan ciyaaraha kalena napoli waxa ay booqan doontaa torino samadoria ayaa la ballansan kieva verona galabta balermo iyo genoa ayaa isarki doona udines waxay booqan doontaa carotone calerina waxay la ciyaari doontaa imboli halka inter ay la ciyaarayso kooxda kubadda cagta ee sasowolo bolonya iyo bascarena waa ay is arki doonaan dhinaca spain weli waxaa isku dhegan oo kala bixi la'a kooxaha isla hogaaminaya horyaalka ee real madrid iyo barcelona real waxa ay martigelin doontaa caawa fiidkii kooxda sevilla halka kooxda kubadda cagta ee barcelona ay iyana caawa ciyaari doonto oo ay la dheeli doonto kooxda las palmas ciyaaraha kalena alaves waxay is arki doonaan seltavigo leganes ayaa la ballansan atletic bilbow kooxda real betisna waxa ay martigeli doontaa kooxda atletico de madrid dhinaca bortuqiiska kooxda benfica ayaa markeedii afraad oo xiriir ah ku guulaysatay horyaalka dalkaasi bortugal kadib markii ay shan gool iyo eber ku garaacday kooxda vitoria gomares maalintii ugu dambeysay ee horyaalka dalkaasi bortuqiiska ee shalay kooxdan oo ka dhisan magaalada lisbon ayaa kusoo xirtay afar gool iyo eber qaybtii hore ee ciyaarta waxaana u kala dhaliyay ciyaaryahanada raul kervi bizi iyo honas goolka shanaadna waxa uu yimid gelinkii dambe ee ciyaarta waxaana ku daray oo ku shaneeyay ciyaaryahan jonas guushaasi ayaa ka dhigtay in benfica ay qaado horyaalkeedii lix iyo soddonaad ee dalkaasi kooxaha benfica f c porto iyo sporting lisbon ayaa ku guulaystay koob iyo siddeetan jeer siddeetan iyo saddex goor oo la dhigay horyaalka dalkaasi dhanka kalena ciyaaryahanka daafaca uga ciyaara kooxda yuventus ee dalkaasi talyaaniga iyo xulka morocco mahdi banatia ayaa si rasmi ah ugu biiray kooxda yuventus ciyaaryahankan ayaa si amaah ah ugu ciyaarayay xilli ciyaareedkan kooxda yuve yuventus waxay ku iibsatay afar iyo toban milyan oo yuuro soddon jirkan ayaa waxa uu qarka u saaran yahay in uu caawa kula guulaysto yuve horyaalka talyaaniga ugu dambeyntiina ciyaaryahanka difaaca uga ciyaara kooxda manchester city pablo zabaleta ayaa ka tegi doona kooxda kubadda cagta ee manchester city marka uu dhammaado xilli ciyaareedkan isaga oo soo afjiri doona siddeed sano uu kooxdan ka tirsanaa ciyaaryahankan u dhashay dalka argentiin ayaa waxa uu kooxdani kaga soo biiray markiisii hore kooxda sbanyol ee dalkaasi sbain waxa uu kula guulaystay kooxda kubadda cagta ee manchester city muddadii uu ka tirsanaa laba ka mid ah horyaalka dalkaasi ingiriiska kulankiis ugu dambeeya ayaa la filayaa inuu noqon doono ciyaarta ugu dambeysa horyaalka ingiriiska ee manchester city ay la ciyaari doonto westbrom talaadada soo aadan dhegaystayaal xubinta ciyaarahana waa naga intaa
aad buu mahadsan yahay nuur xasan nuur oo inala socodsiinaya xubintii ciyaaraha dhinacii heesa intaynaan mar kale jalleecin aan mar kale nuur ka codsado inuu qodob ka mida warkii dunida isha inoo mariyo mahadsan ismaaciil dowladda kuuriyada waqooyi ayaa maanta oo axad ah tijaabisay gantaal kuwa ridada dheer ah oo gaari kara ilaa iyo afar kun iyo shan boqol oo kilomitir aqalka cad ee looga taliyay maraykanka ayaa ugu baaqay dhammaan dalalka inay kuuriyada waqooyi saaraan cunaqabateyn adag goor sii horreysay oo maanta ah dowladaha jabaan iyo kuuriyada koonfureed ayaa si kulul u cambaareeyay gantaalka ay kuuriyada waqooyi riday raashiya ayaa iyana cambaaraysa halka shiinaha uu ku baaqay xasilooni si looga hortago xaaladda sii kacaysa ee gobolka
aad buu mahadsan yahay nuur xasan nuur oo inala socodsiinayey wararkii ugu dambeeyey haatanna dhinacii heesaa haddaan jalleecno waxaan idiinsoo qabanaynaa hees aad ku hordhaceedaba kusii maqasheen dhinaca barnaamijka waa heesta mililica ee ku nuuqayso fanaanadda sahra axmed jaamac
marka hore imru'aatiyo masaawaadka faraaxiyo mixibada arriyaa qale waa mid lagu yaqaana cishqii kuma leegtana mala'aataba ma waaye cishqii kuma leegtana malaataba ma waaye malma waxaan dareemu muddo kale ee idaayaba ma naxo oo jacay malma waxaan dareemu muddo kale ee idaayaba ma naxo oo jacay saaraa mudada badan igu meer isagana ka soo maqan igu meer isagana ka soo maqan emal dhadhami qadhaadhiyo kuu yahay macamba waad mutaysatee adareenkiyo intu jooga meel dhow mara looma waaye milile caada guudkiyo mixibada adareenkiyo intu joogo meel dhow mara looma waaye madii waxay u daran tahay marka shalay adoo nacay madii waxay u daran tahay marka shalay adoo nacay manta uu ku keena edimaha armi weyda ma naxo jacay manta uu ku keena edimaha armi weyda ma naxo jacay saaraa mudada badan igu meer isagana ka soo maqan igu meer isagana ka soo maqan emar dhadham qadhaadhiyo kuu yahay macamba waad mutaysatee
emar dhadhami qadhaadh iyo macaaniyo codkaasi sahre axmed jaamac iyo heesta mililico waxay gebagabo tahay idaacaddayadii duhurnimo oo ay si wada jir idinla socodsiinayeen anoo ismaaciil xuseen farjar ah nuur xasan nuur bukhaari iyo weliba bashiir abikar tan iyo intayna idaacadda afarta galabta hawada dib ugu kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
inan maha dhagayste marlayban danteedayo illaylmaansa dhuuxine ma jeclayne waxyeelayo inan maha dhagayste marlayban danteedayo illaylmaansa dhuuxine isaga mala garan haddii aan ka magansado isaga mala garan haddii aan ka magansado dhibtan kamu utay caashaqa ma yaqan tudhaale ma naxo jacay dhibtanka muutay caashaqa ma yaqan tudhaale ma naxo jacay